bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilaahi sala allahu caleyhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa silsilaat alxuseyni alislaamiya ama alxuseyn islamic stereo and bookshop hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay sidee baa looga badbaadaa aidiska waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في العقيدة جموعdan tirada badan laysu timi ugu horreyn waa idiin mahad celinayaa ninkastaan xaraj badan dareemayo oo yani waxaa filaysaan iyo malaa intaan wada ay kala buurantaa laga yaaba calaa kulli xaal mowduucan la tilmaamay inaan wax ka idhaahdo oo walaaladu codsadeen aan ka mid ahayna runtii mawaadiicda aan jecelay shakhsiyan aidis aidisku oo kelmad reer galbeedka inooga timiya oo ah erayo lasoo kookoobay acquired immune deficiency syndrome oo marka la koobkoobo markaasi loo bixiyey aids luga alcarabiya haddaynu ka eegno lagu tilmaamo inay tahay marad aw carad dadka badhna waa marad bay leeyiin qaarna waaba iska carad bay leeyihin carad fuqdaan almanaaca almuktasiba oo ah xanuun ama muuqaallo qofka ka muuqda bini aadamka ah oo ku saabsan awooddii ilaahay siiyey ee jidhkiisa difaacaysay oo la waayo awooddii jidhkaaga ku jirtay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ee loogu talagalay inay ku difaacdo oo jaraasiimta iyo bakteriyaadka iyo xanuunnadaasi kaa difaacdo oo meesha laga waayay yacni waa dowlad ciidankeedii la waayey hadday dowladi meel ka dhisan tahay oo ciidankii xaraaska ahaa ee ilaalinayay dee dowladdan iyo xuduuddeed iyo wixeedaba meesha laga waayo waa inay markaa boobtaa tuugta iyo dee qutaacu ariiqa iyo cid waliba cid waliba waxay ka qaadi karta inuu ka qaado masalada tani markaas aidiska lagu tilmaama qaabka dadku maanta uuga hadlayo dunidu u wado low hadday ahaan lahayd qaab tibbiya oo xanuun iyo daaweyntii laga hadlayo kamaan hadleen waayo aniguna dhakhtar ma ihi shaqana kuma lihi waxay ku koobnaan lahayd inay dhakhaatiirtu ka hadasho laakiin haatan waa loo waayay dhakhtar ka hadla oo dawaba looma hayo maadaama aan dawaba lahaynin dhakhtar muxuu sheegi idan waxay bilaabantay in loo dhaqaaqo dhan kaloo ah tawjiihi suluuki alinsaaniyi daawanimadii laga teg waayo daawo lama hayo waxaa laga hadlayaa markaa wuxuu yahay qaabkee loo wajahaa qofka dhaqankiisa idan waa masale akhlaaqiyaadka qofka iyo muctaqadkiisa iyo wuxuu rumaysan yahy iyo anmaati alxayaa qaabku u noolaanayo qaabku u dhaqmayo ku saabsan idan waa masale ka baxsan dhakhtarnimo low ay ahaan lahayd xanuunkan in marka la baadho in la odhan lahaa intaasoo dawo kaabsaliya intaasoo kininaalliqsiiya waxaa siiya fursad inoogama bannaanaata inaan kan idhaahno waxba maadaama aan cidiba u haynin dawo dhakhtar iyo mid wax garanaya mid aan wax garanayninba ay u fayteen inay ka warramaan laakiin waxay sheegayaan uu yahay suluugaaga iyo dhaqankaaga in wax laga tilmaamo maadaamaan dad muslimiin nahay runtii waxaa habboon inaynu tilmaamno qofka muslimka ah meeshuu iska taagi lahay ee mowqifkiisa inaynu wax ka sheegno waa midda kale eh waxa kani wuu faafay dunidana si aada buu u faafay ixsaa'iyaadka ay maanta caalamka sheegayaan waxay ku tilmaamayaan inta u dhimatay ee idhis labaatan iyo siddeed milyan bay maraysaa bay leeyihin ixsaa'iyaadkooda say tilmaamayaan labaatan iyo siddeed milyan oo qof baa u dhintay hadda intuu haya bay leeyihiin afartan milyan oo qof baa u jiifay leeyihin u haya sanadkan dhammaadoo qura bay leeyihin saddex milyan oo qof buu dilay sanadkii hadda ayna soo dhaafay oo keliya waxay ku tilmaamayaan inuu saddex milyan oo qof dilay baqaha laga qaba iyo wareerkiisa waxaad ku garan kartaa miaal quraan ku siinayaa internetka haddaad gaso sagaal milyan oo webage baa jiro idiska ka warrama u fiirsa hadda arrintaa internetkan yar ee agtiinna wadayaalla haddaad gasho webbageska lagaga warramayo internetku webbageska ku jira ee ka warramaya ee idhis iyo saa la ysaga ilaaliya dawayntiisa iyo digdigtiisa ka warramaya waa sagaal milyan oo webbage baa ka warramaya idan waxaad garan kartaa waxa laga qoray dadku waxa uu sheegayo hadalku siduu u tiro badan yahay caalamka baqaha uu ku hayo inta uu leegyahay ayaad ka qiyaasi kartaa meeshaas meeshaas baad ka garan kartaa waxa kani inta uu leegyahay maadaama ay dunidu maanta aada u qaylinayso oo ay leeyihiin maalin kasta bay leeyihin afar iyo toban kun oo qof buu ku dhacaa cusub ixsaa'iyaadkooda say tilmaamaan kulli yoom afar iyo toban kun oo qof buu haleelaa bay leeyihin oo weliba ah bay yidhaahdeen da'da u dhaxaysa shan iyo toban jir ilaa afar iyo labaatan jir da'da madhatay ee baaba'day ee bahalkani hayaa waa shan iyo toban jir bay leeyihiin ilaa iyo afar iyo labaatan jir da'da u dhaxaysa waayo waa da'da zunnaadda ah waa da'da ugu tirada badan le maxay xumaha iyo zinada iyo wixii la halmaala maadaama dunidu ay koobnaatay maanta oo xanuunka meel lagu hayo uu dhanka kale si fudud uu gaadhayo mujtamacaadka basharigiina si aada u fudud uu gaadho ee wuxuu mudan yahay mawduuca kaniisay walaaladeen u dhigeen inaan waxoogaa kooban ka idhaahdo waxoogaaga kooban aan ka odhanayaa runtii waxaanaynu nidhi xanuunna maaha ee waa ilaahay oo garabkaaga ka baxa yacnii ilaahay baa ina ilaaliya subxaana wa tacaala fallaahu khayru xaafida wa huwa arxamu araaximiin isagaa ku ilaaliya yaxfaduuna min amri haddaad seexato haddaad soo jeedo allah ku ilaaliya subxaana wa tacaala ilaahay baa kuu abuuray ciidan dhan oo jidhkaaga ka mid ah oo adigu aanad waxba ka ogayn oo habeen iyo maalinba ku dhowraya maalan waxay yidhahdaan jidhkaaga waxaa ku jira khuduudu difaaca dambe markaynu ka warranno kuwan sare ee diirkan iyo soo jeedkan iyo xooggan iyo waxaan markaynu dhaafno aynu jidhka gudihiisa tagna bay yidhaahdaan kurawayaat albaydaa ama khalaaya dam dhiigga dhiigga waxaa ku jira bay yidhaahdeen khalaayaadkiisa ama unugyadiisa saliskiisa laba qaybood baa ka mida bay yidhahdaan qayb la yidhaahda bisalis iyo qayb yidhahdaan tisalis ama khalaaya limfaawiya limfatic saliska waxay ku tilmaamaan khalaayaadkaasi waa unugyo ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala oo lagugu tala galay inuu kaa difaaco belo oo dhan qayb bay leeyihiin qismu lilistiطlaac qayb bay leeyihin litasniici اlaslixa qayb bay leeyihin lilqitaal qayb bay leeyihin lilkanaasa intubana jidhkaaga ka dhex dhacdaa bay yidhahdaan yacnii qayb baa ka mida sahana oo sahamisa jidhkaaga waxa dheeraadkee ku soo baxa yacnii dawlad kasta iyo ciidan kasta isagoo meeshiisa iska fadhiyo nin loo yimaado mahe waa inuu dee sahan ku baqan yahay oo la og yahay dhaqdhaqaaqa xuduudda iyo agagaarkaaga ka socda qayb sahanaad jirto jidhkaaga baadi doonta jarsuumo kasta ama bakteriye kasta ama bele kastaoo cusub oo soo gasha ayi xanuun soo gala xanuun kasta oo soo gala marka uu ogaado inuu soo galay waxay yidhahdaan wuu baadhaa dabeetana shifradiisa kiimaawiga ah buu eegaa nooca ay tahay dabeetana wuu soo gudbiyaa daakiradiisana wuu ku qoraa bay yidhaahdaan buug alla ugu talagalay oo wax lagu qoro ayaa lagu qoraa inuu soo galay jeermis ama ciidan nooca iyo noocaasiya astaantiisu sidaa iyo sidaa tahay warkaasi waxay u gudbiyaan qaybta tasliixaaga qaabilsan qaybka hubka qaabilsan baa loo gudbiyaa qaybkaasina hubbay sameeyaan loogu talagalay in jartuumadaa jidhkaaga soo gashay lagu dilo waxaa loo gudbiyaa qayb kale oo dagaalanta oo muqaatilaad ah weerar gasha oo yacnii amikaaradii iyo kaarayaashii iyo beebeeyadii oo dagaal gelaysa kooxdaasi markay dagaal gasho jartuumadii jidhkaaga soo gashay wixii madfac lala dhacaya waa lala dhacaa gacantaa laysula tagaa waa lagu xoomaa waa la dagaalamaa waa laysku madhaa goobtii macrakadu ka dhacday ilaahay subxaana wa tacaala haddana khalaaya kale oo jidhkaaga ka mida buu ugu talagalay oo dib u fiiqo oo nadiifiya oo maydkiiyo dhaawiciiyo wixii meesha yaalloo dhan ka baxa waxay dhahdaan dagaalku meesha ka socda karkiisa iyo rasaasta ka duulaysa oo xumaddan madaxaaga ka kacaysa bay idhahdaan waxay kaloo sheegaan oo idhaahdaan marka dambe fiiqiisa iyo hagaajintiisu bay idhaahdaan waa malaxdan iyo dhiiggan iyo xaakadan iyo dufkan iyo waxana balqankana tuuraysoo dhammi waa mawtaadkii meeshan ku dhintay bay idhaahdaan iyo wixii isku dilay soo duduub waxaan leeyahay waxaa ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala oo min nicmatihi ka mida awalan inuu isagu ku ilaaliya fallaahu khayru xaafida isagaa ku ilaaliya isagaa u xalaaliya waxaa jidhkaaga madarro ku keenaya kaa ilaaliya maca kulli daalik ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamoo kale dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxr bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala xumaha bini aadamku inuu tiro batay bad iyo barriba inuu ka muuqdo dabeetana waxaa laaliya waxa ina asiibe ee dhib ee dhaco oo dhammi waxay ku sabab u abaa la yidhaahdaa innaga mashkiladdeennii dunuubteennii macaasideenni waxaynu geysannay ilaahay raxmaankaha ee sidaa kuugu nimceeyey ee ku ilaaliye ku dhowray ayaad xooggiiyo caqligii iyo tamartu ku siiyey inaad isaga ku caasido ula dhaqaaqdo halkaad uga mahad celin lahayd subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu ballan qaaday haddaynu mahad celinno inaan dhibinala kulmaynin haddaynu mahad celinno inaan dhibinala kulmaynin maa yafcal allahu bicadaabikum ilahay cadaabkiinna muxuu ku falayaa baa la yidhaha haddaa u shukri naqaysaan waxba kuma falayo laakiin alla wuxuu sheegay subxaana wa tacaala balaayooyinka dhacayoo dhamm inay dunuubta bini aadamka ku dhacaan sababtay u dhacaanna inay tahay liyudiiqahum bacda aladii camiluu inuu dhadhansiiyo alle subxaana wa tacaala wixii ay sameeyeen wax yar yar yaroo ka mid ah maxaa laynoo dhadhansiinayaa inta tan ilaahay wuxuu tilmaamayaa cillada lacallahum yarjicuun bal inna inaynu soo laabanno waxaynu xumogeysannay baa ilaahay waxaynaga dhadhansiinayaa abaalmarkeedii isagoo ina ilaaliyey oo ina xifdiyey oo ina dhowray ayaynu caasinnay oo diidnay oo ka hor nimi oo dariiqiisii diidnay waxaa la yidhi in yaroo intaa ka mida baa laydin dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun inay soo noqdaan darteed inay bal basharku ilaahay subxaana wa tacaala dib ugu soo laabtaan mas'alada tan marka aynu leenahay waxoogaa baynu ka odhanaynaa waa mas'ala runtii ku saabsiisan uun maadaama aan lahaynin yacni kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaa niman dhakhaatiiroo maraykani waxa ay baadheen dadkii u imanayey markaa qaar bay xanuunno ka heleen xanuunno iska fudud haddana aan la dawayn karaynin dabeetana dhakhaatiirtii kale ee waddanka gobollo kale joogtay buu warsaday war xanuunnada noocaasiya ma haysaan waa laysla qiray in xanuunnadaasi jiraan waana daa'ifo gaar ah xanuunnadan markaa waxaa laga helay waa daa'ifada qowmu luudka ah oo markaasi uu dhakhaatiirta tani ay meelo badan oo ay kala joogeen ayaa la baadhay waxa la ogaaday inuu xanuunkani jiro waxaa la gartay markaasi dadkan si loo daweeyana loo garan waayey xanuunnadan yarar ahayana dawooyinkii la siinaya effective bay noqon waayeena wax badan baadhis baa lagu sameeyey akhiiran samot like that baan filaya baa nin dhakhtar oo faransiis awalan ninkii koowaad montenemiya la odhan jiray ee viruskan iyo noociisa sheega kadibna robert galo nin la yidhaahdo gaal maraykan baa isna ka dembeeyey inkastoo markii dambe maraykanku ku murmo yidhahdo annagaa ka horreynay laakiin xaqiiqada waxay leeyihin qolada faransiiska u horraysay ogaatinka mid kastaaba horreeya labada gaal baa tacriifiyey ama helay h i v gan la sheegaya ee la leeyahay xanuunkan ayuu mas-uul ka yahay h i v gani ama xanuunkani waa ciqaab xagga alle ka timi ugu horrayn wax kale ma sameeya bay leeyihiin xanuun bahalkan yari viruskani markuu jidhkaaga galo unugyadii ku difaacaya ee loogu talagalay inay dagaalamaan laftoodii brotiinka yara c d forka la yidhahda intuu dhaafo ayuu galaa iyaga bu'da unuga ayuu degaa dabeetana unuga laftiisii intuu iska dhigaa unbuu la tarmaa jidhkaaguba ma garan karo waxa kan iyo wax lagu dilo toona unugyadii wax dili jiray unbuu caqliga intuu ka deg unbuu dhan kale u jeediyaa kuwii adiga lagugu talagalay inay ku difaacaan unbaa seexdo aan waxba difaacaynin baleba ma oga sidaa awgeed wax kastoo kugu dhacaa markaa waa inay ku dilaan duray baa ku dili kara kaneeca ku dili karta tii baa ku dili kara kullu shay jidhkaaga gala bay yidhaahdaan oo jeermise waa inuu ku dili karaa walidaalik bay dhakhaatiirta qaarkood waxay yidhaahdaan xanuun dabadeedba xataa haddaanu ku iman bay yidhahdaan bakteriyaat markii hore ogolaa bay yidhahdaan tacaayusha silmi ogolaa inay nabad kugula noolaadaan waayo waxay arkayaan hubka meesha yaala lagu garaacayo adigana waxtar kuule bakteriyaad badan baa jiro jidhka iskaga nool adigana waxtar kuule dhibna aan kuu geysanayn xataa kuwaasi bay dhahaan marka dambe weerarka waa isku dayaan ila waa meel bannaane maadaama aad bannaan tahay cid waliba waa ku weeraraysaa xanuunka kani markaa waxaynu leenahay waa hiivkaasi ama h i v gaasi viruskaa loo yaqaano oo jidhka gelaya oo dabeetana difaacaaga laftiisii gelaya oo difaacaaga khalkhalinaya oo takaasur la badanaya difaacagaasi markuu bataba la badanaya oo ciddii ku difaaci lahayd khaasatan khalaayaadka t for bay idhaahdaan oo khalaayadaha ugu agtifsane wax difaaca ayuu caqligooda degaa d n gooda iyagu degaa dabeetana iyagu si kale u isticmaala maradka kani markaa waxaynu leenahay waa xanuun sida la tilmaamayo inta badan ka yimi xumo waxay yidhaahdaan amraad jinsiya bay imika inoo sharxaan sexual diseases waxay yidhaahdeen alamraad aljinsiya laakiin aطibada rasmigii waxay leeyihiin jinsigu maradba ma lehe eh waa amraadu zina walliwaad bay yidhahdaan jinsigu asalkiisa kiisa xalaashii maradba ma laha si kale haddaanu tilmaamno waxaa la tilmaamaa amraadda nooca kanee la sheego inta ugu badan leh taariikhda ay ku xidhan yihiin waa fasaadka walidaalik baa doctor moxamed cali albaar caalimka muslimka ee la yidhahda dhakhtarka macruufka ah kitaabkiisan loo yaqaano alamraad aljinsiya ama amraad alliwaati wazina magacaa uu bixiyey wuxuu kaga warramayaa taariikhaha ay soo baxeen amraaddaasi iyo mid waliba inuu zino iyo qoomuluudnimo iyo xumo ula socdeen oo wakhti waxaasi intishaareenun ay ahayd wakhtiga waxa kane ay tiro bateen walidaalik bu maalan sivaliska xanuunkan xabadda la yidhaahdo ama herbiska xanuunkan kirkirka la yidhaahdo ama saylaanka ganoria jabtida xanuunka la yidhaahdo kuwaasoo dhan markuu isku daro mid walba taariikh buu u tilmaamayaa waa taariikhahay soo caanbaxeen oo xataa duwalkii ay ku soo caanbaxeen iyagu ay isku caayi jireen oo la yidhaahdo maalan xanuun faransiyaad maqlaysaa ama almarad alfaransiya ay qole u taqaaneen qaar kale xanuunada ka mid ah marad itaaliya ay u yaqaaneen waa wakhtiyo ciidamo duwalkaasi ay lahaayeen dhulalintay jiidheen ay waxay arkeenba fuuleen oo fasaadku waa aad u tiro batay yacni waa abiib waa nin dhakhtara oo takhasusaadkiisii ka warramaya si fiican buu uga warramayaa maradkan iyo xidhiidhka ula lahaa xumaha kan laftiisa aynu hadal hayna ee idiska kitaabkiisa uu kaga warramaya kitaab kaloo u gaaro isagee ninka la wada qorena uu kaga warramaya isagoo masaladan taariikhigaa ka warramaya anugu markaa maadaama aan idin idhi tabiibna ma ihi tibna ka warrami mayno waayo mar haddaan inana aanan garanaynin iyana aanay garanaynin dee tib wax laga sheegaaba meesha ma yaallo waxa qudhe mudan in laga warramaa wuxuu yahay waa suluugga qofka bini aadamka ah qaabdhaqameedka waxaa la isweydiinayaa markaa maxaa waxa kan keena waxaa cad waxa kani inuu xumo ka bilaabmo waxa kaloo cad oo la tilmaamaya faafistiisa markay ka warramayaan dhakhaatiirtu boqolkiiba sagaashan bay leeyihiin waxa uu ku faafaa waa zinada ama waa galmadhaafkaasi iyo wixii la halmaalaa boqolkiiba sagaashan noocaas buu ku faafaa weliba sagaashankaasay sii kala qaybeenoo sagaashankaasi bay yidhahdaan boqolkiiba lixdanna waa zinada caadiga boqolkiiba afartanna waa qowmuluudka bay yidhahdeen inkastoo markii hore uu bilaabay boqolkiiba toddobaatan uu ahaa qowmuluudnimadaas markaan soo koobo waxay yidhaahdaan boqolkiiba shan in ka mid ah five percent boqolkiiba shan ayaa inta badan can ariiqi dam ku faafta bay idhaahdeen dhiigaggan dadka lagu shubo iyo dhakhaatiirtu dhiiggan dadka ka qaadaan amase kuwan belada cabe ee wax isku muda irbadan yar ay wada isticmaalaan iyo waxa la nooca yacnii mukhadaraadka dadkan isticmaala yurub iyo meelaha kan inta badan dee koox kastoo meel wada fadhida intay mukhadarka yar qaataan baa xabad qura la isugu mudmudaa marka waa isla dhiiggii uun ariiqaa dhiigga bay yidhahdaan five percent buu leegiyay waxa ku faafa idan bahalka kani mainly waxa uu ku faafay aan la isku waafaqsanyay waxa weeyaan waa galmo waxa raacaa waa dhiiggaasi iyo mulawasaadkiisa la socda in yaroo kalaa la sheego yaro ku saabsan xamliga iyo radaacada hooyada qabta bahalka kani ilmaha ay dee uurkeeda ku jira way siisaa inkastoo qaar aana ku dhicinna la arkay laakiin iska mucjizaad bay kuwa qoraan ee inta badan waxay dhaahdeen hooyada bahalkan qabtaa maadaama uu dhiiggeedii ilmaheedu ku nool yahay waxay u badan tahay inuu maxay u ku dhaco qaarna waa la arkay bay dhaha can ariiqi sadyu kaga qaaday amaa waxa ka soo hadha bay idhaahdaan candhuuftan iyo taabashadan iyo waxa kan waa ku jiraa horta aidis hiif ahaan waa la socdaa dheecaan kastoo qof ka soo baxa laakiin waxay dhahdaan dheecaanadan kale kala socdaa waa daciif saa daraaddeed inta badan wax ma gudbiyaan waxa gudbiyaa asalka ee la rumaysan yahay waa saddexdaa nooce aan soo sheegnay uurkaa iyo wixii la halmaalay dhiiggan laysku shubayo iyo galmada dawo lama hayo markaa maxaa xala waxay idhahdeen safe sex baa xala kuwa dambe markuu bilaabmay laakiin waxay idhahdeen waxaa xala only one bartner bay idhahdeen ha dulduuline mid qura uun joog waayo dee ziwaajkaba ma rumaysna maadaama aan ziwaajba la rumaysnayn oo maanta dee caalam ilgarb maxaa usra la yidhahdaa waa la bedelay musalaxaadkan maanta aynu isticmaaliy waa reer maxaa la yidhahdaa reer waxaa la yidhahdaa labadii qof ee dawladda iska register gareey ee wada noolaada waxay doonaan ha ahaadaan laba dumara laba nin nin iyo gabadh kiniisad ha tageen yay tegin meeshay doonaan reer waxaa la yidhaahdaa iyaga cinda qaanuunihim labadii isregister gareeye guri wada galay idan waxay leeyihiin only one bartner lagu odhan maayo war haweentaad qabta ku koobnow oo familiskiina ahaw oo ziwaaj ha ahaado ee waxaa la rabaa in la jamciyo wax oo dhanoo wax sharciya laga dhigo dabeetana waa in la yidhaha bartner kelmad kaloo ingiriisiya waa in loo adeegsadaa oo aan ahayn tii ziwaajka sheegi jirtay iyo waxaas hal saaxiiba ku kaaftoon bay idhaahdeen waa sida quree bay idhaahdeen aad ku badbaadi karto haddii duulduulkaaga loo taag waayana bay idhahdeen war condom isticmaal okay waxay leenahay waxaan oo dham hadduu zine iyo qurun ku saabsan yihi ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ina leeyahay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum waashadda tahbiita waidan laaataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraatan mustaqiima ilaahi wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi dadkani hadday samayn lahaayeen wixii lagu waaniyey baa ilaahay leeyahy waxaan faray ee noloshooda iyo suluugooda iyo qaabkay u noolaanayaan ay ugu dhaqmi lahaayeen kaan faray hadday qaataan baa ilaahay yidhi lakaana khayra lahum washadda tahbiita kaas baa u khayr badnaan lahaa baa laleeyahy subxaana wa tacaala xagga allana subxaana wa tacaala ay ajar badan kaga heli lahaayeen dariiq toosan ay ku ku noolaan lahayen ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa walow anna ahlu lquraa aamanuu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون waxaynu u baahanay marka marka aynu mar hadduu cilaajku ku soo arooray suluugaaga iyo dhaqankaaga waan laynoo sheegaynin qaab dhakhtarnimo iyo daaweyn aan la sheegaynin ee warku uu ku kooban yahay is-ilaalin iyo see laysu ilaaliyaa ma aha inaynu sida babqaawaadka ku celinno wixii gaalku sheegunaynan inaynu ka daba nidhaahno oo la yidhaha condham ha la qaatiyo condhamka ha la qaybiyo condham caynkan ha la yeelo waa lugati ahlilkufr sida iyagu u xallileen waayo iyagu ma awoodaan inuu yidhaahdo maanta ninka maraykan joogaa ma awoodo inuu yidhahdo dadkaa zinaysanina waayo zinadu waa min alfadaa'il bay ka mid tahy ma ceebba maaha wanaaggay ku jirtaa qofku inuu suuqiisa iska galo bale ilmaha yar ee dugsi dhexe dhigta ee la yidhaahdo macallinku markuu weydiiyo saaxiibad maleeda yidhahda saaxiibad melihi waxaa la yidhahdaa wuu bukaayo ha loo ballan ha looga sameeyo dhakhtarka cilmi nafsiga yaqaana idan qof rumaysanba haddaanu suuqa gelin inaad bugtaa muxuu kugula talinayaa yani waa qaacida caama yani maaha masale lagu qaslo runtii waayo waa mujtamacaad xad fasaad ka gaadhay ah in laga dhigo qofka bini aadamka in sagaska hogaamiyo yacni in baahida jinsiga ahi inay qofka bini aadamkaa gebigiisaba hogaamiso walidaalika la weydiiyey ilmo yaroo carruuro dugsi dhexe dhigto dhowr iyo toban jira in la yidhaahdo saaxiib maleeday ama saaxiibad maleeday hadduu yidhaahdo maya in la yidhahdo cuqad nafsiya buu qabaa freud iyo arrimihiisii in loo kaxeeyo oo la yidhahdo cuqad nafsiya buu qabaa mucaalaja buu u baahan yahay in la daweeyo daawayntuna waa maxay waa tabiibka nafsiga in lagugu yeedho dabeetana tabiibka nafsigii waxa koowaad maca dadka waalin waxa koowaad ay kula tallayaan waxa weeyaan ma galmootaa bal adigu dhakhtar waali ka shaqeeyaba utag meeshaa doonta ugu tago su-aasha koowaad ee ku weydiinaya waxa weeyaan ma leedahay xaas ma leedahay ama saaxiibad ma leedahay hadduu muslim yahayna xaas buu ku weydiin haddii uu gaal yahayna wuxuu ku odhan doonaa un saaxiib ma leedahay calaa kullin waxaan leenahay cindahum shay muddo la soo faafinayey oo la ballaadhiyey oo mujtamacaadka qiyamkiisiiyo waxay rumaysnaayeen ka mid noqday maanta ninna intuu istaago ma odhan karo yaan la siraysanin maadaama aanu odhan karin maxaa xal ah yacnii hoos waa loo yidhaahdaa masalada tan markaan kuleeya lama odhan karo waxaan uga jeedaa yacnii siyaasaati dawla ma qaadan karto ama markaad buukiska iyo dadka cilmiga maalan doctor kanj waa dhakhtar ka mid a dhakhaatiirtooda macruufka buug buu leeya la yidhahdo alamraad zuhariya sivaliska ayuu ka warramaya xanuunkan la yidhahdo sivaliska waa xanuunka soomaalida tiraa xabadda waa xanuun xanuunnada qurunka ka kaca ah marka dambena waali keena sivaliskaasi ama xabaddaasi ama zuhari xanuunkaasi la yidhaahdo ayuu buug ka qoray dabeetana wuxuu leeya ina alaamaal التي كانت معقودة التي كانت معقودا على وسائلنا الطبية الحديثة والقضاء في القضاء أو على الأقل الحد من الأمراض الجنسية قد خابت وباءت بالخسران إن أسباب نكان وحو كؤن دعانا يوحو ليه وحلالي وحي أنه أمل قبني بوليه يا الرجو يا أنه إسلحين بوليه حنون كاسي سيفاليسك الله يداهضو daawayntan guud iyo waxa kale way ka takhallusi doonaan ama calalaqal waa xadayn doontaan khasaaraannu ka gaadhnay buu leeyahy manay dhicin haba yaraatee wixii aannu u baahnayn inaannu kaga guulaysanno may dhicin sida daraaddeed waxa uu ku andacoonaya uu leeyahy waxa aan ku talinaynaa buu leeyahy suluugga bini aadamka in wax laga bedelo yacnii taladiisii dhakhtarnimo ee clinicalka ahayd ama dhakhtarka iyo laabka joogtay way socon weyday marka wuxuu leeyahay qaabka quree badiilkii aan hayaa waxa weeyaan in wax laga bedelo qofka bini aadamka iyo dhaqankiisa oo zinadan iyo xumahan iyo qooqan iyo dhibtan tirada badan leh in la joojiyo markaan kelimaadka soo koobo maanta xanuunkani mid la dafiri kara maaha aids waa jiraa dad badanna waa laayey waxaana dadka badh ku andacoonayaan xataa inuu ka mid yahay hubabka la isticmaalo yacnii dunida maanta waa maqashaan waxa la yidhahdo maxay hubka biyolojiga iyo ka kimikalka iyo hubabka khatarta ee waxgumaada waa maxay hubabkan biyolojiga iyo ee waxgumaada maalan maanta dunidu waxayna leeyihiin furuqii waa la cidhib tiray laakiin isagoo hubabay ruushia iyo maraykanba haystaan baa lagu andacoonayaa furuq xanuunkii furuqa lo odhan jiray waxay leeyiin waa laga soo hoyda laakiin furuqiioo laabka lagu tadwiiriyey oo markii loo baahdo isagoo bama madaxa lagaaga dhufan karo oo dabeetana intuu dadka ku faahdo hargeysoo dhammi maanta intay baabaadoon furuq ay u dhiman karto oo wax lagu daaweeyana aanu jirin boo kaydsan baa la hayaa saasaa lagu andacoonaya idan xanuunadana maqlaysaa markaad maqasho hubabka biologiga iyo kimikalka iyo waxa kani waa sumo iyo xanuuno la kaydsaday uunoo sidii hubka loo ridayo oo loogu talagalay in dadka lagu madhiyo wax xaqiiqo jirta markaa maanta oo dad badani ku andacoonaya waddannada qaarkood in si dhaba loogu faafiyey eidhiskan laftiisu in si dhaba loogu faafiyey bale dad badan oo afrikaana waxay ku andacoonayaan afrikadan hoose sii madhanaysa in tajaarib ahaanba asalkiisu uu ka yimi kii lagu isticmaalay waxba yaan la ysugu warrabin daayar baa laga soo qaadayda daayarada weligood bay cunayeen may ka qaadaan idan waxaan leenahay xanuunkani wuu jiraa oo xaqiiqo jirta waddannada qaarkood dhiigag baa la siiyey la og yahay inuu sumaysan yaho aidhis leh dhiigag dhakhaatiirta la siinayo dadka lagu shubayo oo laakiin dhiiggu uu mulawat yahay dhiig buka uu yahay markaan soo duuduubo waxaan odhan karaa maanta dunida falsafaddaa in dadka la yareeyo uman badan baa rumaysan umam tarmi waayaa rumaysan kuwa tarmaya in la iska reebo si kaloo laysaga reebaana dee ma jirto waa in wax taranka ay ku yareeyaan la siiya ama xanuun ha noqdo ama condom ha noqdo ama biilis laliqa ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdee waa in taakulayn nooca kana la siiya maanta ma dafiri karno ma odhan karno xanuun ma jiro cidina ma dafiri karto dunidiina waa koomba yar oo haddii waagii hore la odhan jiray dunidii magaalay noqotay magaalo ka yaraata iminka maksin bay noqotay yacnii waxa xanuunka dunida darafkeeda ugu dambeeya yaallaa maalmay qaadanaysaa inuu halkan yimaado haddii intaa lagu daro in colaadina jirtana iyana kaba sii dhow haddii colaadina ay jirto isna safrintiisu kaba sii dhow waayo mabaaxista caalamku maanta kaysaska laysu haysto waxaa ka mid a dumarro badan oo laysu safriyo la garanayo cidda soo safrisay ee meesha ka timi iyo inta qof ay qaatisay ee mabaaxistii waddanka kaloo haysa waa kaysas macruufa oo aan ahayn dacaayad iyo xarbi iclaamiya aan ahayn waa kaysas macruuf oo la yaqaano oo weliba caalamulislaami ka dhacay bale haddadan kaysaska qaarkood ay socdaan maalan fii yamanta intan inoo jirta kays baa jira ka socdo ku saabsiisan waaxid raaqisa meela laga keenay oo aad u qurux badan laakiin habaarkan hoosta ku sidata oo dabeetana in badan sadhaysay oo la leeyahay akhiiran waxaa la ogyahay inay ka tirsanayd maxay dadkan wax faafinaya inay ka tirsanayd anyhow xanuunku wuu joogaa nabad iyo colaad iyo wuxuu doonaya ha ku yimaado laakiin waxa weeyaan maxaa layskaga celin karaa waxaa layskaga celin karaa ee koowaad waa idinkoo dhowrsada waxaa layskaga celin karaa wacdi ku saabsisan maaha condom qaado iyo kan qaado waa wacdi ku saabsan war ilaahay ka baqa oo galmada xaaraantaa joojiya oo ha la dhaafo qurunka la faafinayo o dhan haddaynu taa qaadanno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh min mucjizaatihi waxaa ka mida balaayooyinkan inay dhici doonaan inu kasii warramay walikulli naba'in mustaqar baa ilaahay yidhi war kastaana wakhtigiisuu leeyahy mucjizaadkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah nubu'aad waxuu ka warramo haybka ku saabsan waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doono aad u tiro badan ayaa ka mid ah waa xadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dhammaantood ku qoran maalan haddaynu hal xadiis soo qaadanno oo axaadiistaasi rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ka mid ah xadiidkaasi oo ibnu maaja uu warinayo iyo tabraani fi lkabiir sheekh ilalbaanina silsiladiisa saxiixa uu ku soo saarayo waxa uu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa macshara almuhaajiriin khamsun ida btuliitum bihinna waacuudu biاllahi an tudrikuuhun lam tadhar ilfaaxisha fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ila fashaa fiihim aطaacuun walawjaaci alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow wlam yunqisuu اlmikyaala wاlmiizaana ilaa ukhiduu bالsiniin washidaة اlma'uunة wajawri الsulطaani calayhim walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu اlqaطra min الsamaaء walowla اlbahaa'im lam yumطaruu walam yanquduu cahd allahi wacahda rasuulih ilaa salaط allahu calayhim caduwa min gayrihim faakhaduu bacda ma fii aydiihim wma lam taxkum a'imathm bkitaab اllah ويتخyر مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواية إمام مالك نسيقو حلي ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثرت فيهم الموت نبي صلوات الله وسلامه عليه isagoo saxaabadii la hadlayo wuxuu yidhi muhaajiriinay shan shay haddii laydinku itixaamo ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan idin soo gaadhin idinka yacni mustaqbalka wuxuu tilmaamayaa wax dhici doona oo asxaabtiisii muhaajiriintahay nebigu ilaahay u weydiinayo inaanay soo gaadhin waxa dhici doonta buu nebigu leeya uu sheegayaa markaa qowm faaxishada zinada iyo qowmuluutimada iyo waxa la nooca ma ma caddaystaan lama odhan kuma dhacaan waayo mujtamacaat albashariya qof dembaaba lagama waayi jirin xataa cahdu saxaaba lama waayin qof dembi ku dhaca intay zinaysteen waa kuwii toobad keenay ee badh la rajminayey badhna la jeedalayay idan mujtamaca lagama waayo qof laxdatu dacf ay haleesho oo dhib ay ku timaado laakiin masaladu markay noqoto mas'ala muclana daahira ijtimaaciya waxay ku sheegaan markay noqoto muuqaal muuqaalada nolosha ka mid a markay noqoto xaafado dhan in la yidhaahdo waa xaafadihii ay xumuhu deganaayeen oo dumarka xunxun baa loogu tagaa marka ay noqoto xad inay dowladuhu gooyaan sukuugta cashuurta laga qaado baqaayaadka caalamalislaamaa laga jaraa caalamulislaami duwalkeeda qayb ka midi xataa caahiraadka zinadooda qayb baa cashuurta dowladda ka midoo dowladdu qaadaa oo sharciyan waxaa la leeyahay gabadha aan dowladdu lisans u jarin sida dukaanka lisanska loogu goosto iyo caalamulislaami qaybo ka mida lisans loo jaraa iyadoo caalamu ahlu kufri qaybo ka midi ay mamnuuc tahay jidhka in la iibiyaa masalan waddankaan deganaan jiray norway waa mamnuuc caahira jidh iibinaysa in la arkaa waa fasaxantay haddaa heshiisaan ciddaad doontaan inay israacdaan laakiin waxaa mamnuuca inaad lacag kala qaadataan qaanuunuhum yani saasuu dhigaya waxaa mamnuuca meel laba in la furto caahiradii ay leedahay maca dalik caalamulislaami qaybo badan oo ka midana waxaa jira dowladdu cashuuro ay qaado dhakhaatiir u gaaro ay leeyihiin dumarkan iyo lagu daweeyo bale waxaa jira liisanskooda waxyaabaha iminka lagu soo rogay waxaa ka mid ah in labadii biloodba mar lasoo siiyo caddaynaa inay aidiska ka madhan tahay si ay u shaqaysato oo dowladdu inay lisanskeeda la socoto in labadii biloodba mar dhakhtarka intay tagto ay certificate soo qaadato ah dukaankani inuu dukaan alaab fiican iibinayay maxaynu kale ku sheegna yani wax kale aan ku tilmaamno ma garayno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa xumahaasi ma ma socdaanoo sidaa uma faafaan ilaa iyo waxaa dhaca buu nebigu leeyahy fasha fiihim الطaacuun wاlawjaac alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow waxaa ku soo baxa xanuunno iyo waba balaayooyinka cusub baa ku soo baxa waan iyaga dadkoodii horeba ku dhici jirin buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacni mar kastoo daahiradan ay caan noqoto idan doctor maxamed cali lbaar fii kitaabi alamraad aljinsiya marka uu tilmaamayo qadiyadatan xadiidkan buu kitaabkii buuggiisa dhan uu cinwaan uga dhigayaa dabeetana uu ku dareerayaa inuu qaabku u qorayo masaladan ku saabsan dabeetana wuxuu taariikhiyan u caddaynayaa xanuun kasta oo cusub oo noocan ka midii wakhtigii uu soo baxay inay ahayd wakhti xumaha kani uu faafay oo uu aada u ballaadhay haddii kan maanta dawo loo helo iyadoo maanta labaatan sannadood la baadhayo in dawo loo helo daaye lala'yahay maxay in loo helo maxaa la ydhaha tallaal waayo waxay leeyihiin yatahayar shaklu waa bahalkani wuu isgediyaa kii iminka uu ninkan laabka fadhiyaa baadhbaadhaya noocaan ahaynunba hadda isu beddelaya marka uu bahasha limfatic selska markuu dhex dego yatahayar bale jidhkaagu ma dareemi kara bay leeyiin xataa inuu xanuunkiiyey marar badan wuxuu u qaadanaya inuu khalaayaga day caadigaa u yahay idan ilaa hadda looma hayo maadaama tahayurkan tirada badan le nooca kana uu wado ee uu mar kasta shakliyadiisa bedeli karo viruskan yari lama hayo wax lagu daweeyo iyo wax weli lagu tallaalo toona waa se suurtagal maadaama uu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay ma soo dejin xanuun ilaa iyo wuxuu u soo dejiyey maxay dawaa kii garanayaana ha garto kii jaahil ka noqdayna jaahil buu ka noqday yani nebigu wuxuu tilmaamaya xanuun kasta oo yimaada in dawo loo helayo idan bini aadamku ma rajo dhigayo maadaama uu nebi maxamed u bishaaray in xanuun kasta dawo loo helayo dawo waa lasoo heli doonaa laakiin waxaan leenahay haddaan cillada laga maarmin haddaan cillada laga bixin nooc kaloo jadiidunbaa imanaya dabeetana waxaynu awoodnaa inaynu magac cusub bixinno aidis buu kana haye daidis inaynu ka kalena unu bixinno just the name magacun inaad beddesho waayo sababtii keenaysay hadday weli sii socoto ilaahay wuu ballan qaaday wain cudtum cudnaa baa meesha iska taalla haddii dadku uu diido inuu ilaahay u noqdo ilaahay wuu ballan qaaday inuu balaayooyinkan keenayo si awgeed buu nebigu wuxuu leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faaxisho qoom ma caddaystaan ilaa iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku itixaamaa daacuun iyo awjaac iyo xanuunno aan dadkoodii hore ku dhici jirin miisaanka iyo mikyaalkana ma naaqusiyaan oo tijaaradana qish iyo qudhun ma geliyaan ilaa iyo abaar iyo nolol adag iyo madax dulmi badan oo jawr badan baa laysku itixaamaa baa la yidhi idan suuqeenna tijaaradu malaa hadduu hagaago madaxdeennuna inay hagaagto waa laga yaabaa si suuqa tijaaradu hagaago waayo lacalla xumaha madaxduba inuu ciqaab yahay sida uu xadiidka nebigu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ou leeyahay suuqa tijaarada iyo waxaa lagu hayo qishka haddaan laga daynin iyo qaladkaasi ama miisaan ha la qisho ama makyaal ha la qiso ama xarfadaha kale maanta laysku qishaba ha lagu qishee ilaa iyo waxaa ka ratibmaya wuxuu yahay abaarahan isdaba joogga ah iyo shiddati lma'uuna dhibta tirada badan lee mujtamaca haysata iyo buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa jawri sulطaani calayhim madax dulmida buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xoolaha zakada uma diidaan buu nebigu yidhi ilaa iyo iyana dhibicda roob baa loo diidaa haddii la la'yahay buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bahaa'imta iyo xoolahan iyo waxaasi haddaanay jirin roobba ma soo dicin dadku markay zakada didaan wuxuu kaloo nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dad ma buriyaan cahdigay ilaahay iyo rasuulkiisa la galeen markaad laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah tidhi cahdaad gashay laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah cahdaad gashay inaad ilaahay rabbinimo u ogolaato iyo ilaahnimo aad isaga ka dambayso ariiqadaad uga dambaynaysaana inay tahay tii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haada alcahdi ayaad ilaahay la gashay subxaana wa tacaala mar kastoo aad macsi gasho nooc cahdigii ka midaad ka baxaysaa haddaad laasimtana dee waad burinaysaa haddaad macaasidaa laasimto iska wadana waa cahdi burin bay noqonaysaa cahdigii ma buriyaan buu nebigu leeyahay ilaah iyo rasuulkiisa la galeen ilaa sallata allahu calayhim caduwan min hayrihim faakhaduu bacda maa fii aydiihim ilaa iyo ilaahay cadow aan iyaga ahayn buu ku itixaamaa oo wixii gacantooda ku jiruun wax ka mida ka qaada haddii tan la diido waxaa la leeyahay acdaa khaarijii baa imanaysa cadowga khaarijigii markuu yimaadana wixii ay haysateen wax ka midunba idinka qaadi baa la leeyahy subxaana wa tacaala caalamulislaam iyo beleda maanta ka taagan iyo inta laga qaadayna waa wada garanaysaa wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaah wayatakhayaruu mima anzala allah a'immadoodu kuma xukumto oo ma diidaan inay ku xukumaan ilaahay kitaabkiisa iyo inay doortaan talabu lkhayr inay khayrka ka dalbaan mima anzala allah wixii ilaahay u soo dejiyey inay khayrka ka raadceeyaan taa hadday ka tagaan oo ay meel kale xal ka raadiyaan u fiirso xuluul dhib kastaoo inagu dhacda xalkeeda waxaa loo baahnaa inaynu ka raadinno maxay kitaabka alle iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadday taasi inaga libidho aynu meel kale ka baadi doonno iyona bele kalaa timaadda ta timaadda waa maxay ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum iyagunbaa madaxa laysu geliyaa ma kala baxaan soomaali malaa waxaanay madaxa isugula jirtaa un weli ama caalamulislaam in badan ka midi madaxa iskula jiraa waxa weeyaan xal baa waxa laga daydayey siduu hadraawi sheegaya meel qolo hore ka daydayday yacnii waa meel dad horeba ku daaleen oo ku madheen unbaa xal laga raadiyey inta ilaahay subxaana wa tacaala kiisii la dhaafay saa daraaddeed waxaa alle uu tilmaamayaa suu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkiisaasi ku sheegayo ilaahay wuxuu ka dhigaa ba'sahum baynahum iyagaa beladooda la dhex dhigaa akhwaatii fi lcaqiida waxaynu leenahay waxaynu u baahannay masaa'isha tan iyo xanuunkan ka warrankiisu mar haddaan loo haynin wax daawo oo la sheegayo lagaga warramayo waxa quree loo hayaa uu yahay in dhowrsooni lala yimaado oo ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado waxa qudhe xal loo hayaa waa xal wiqaa'iya xalkaa wiqaa'igiina waa inaad marka hore iska ilaaliso dariiqa shaydaanka oo aad marto oo qudha dariiqii ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu jideeyey waxaan leenahay marka weliba dhallinyaroy aidiska xalkiisu waa alisticfaaf alcifa waa dhowrsooni qofka oo ka dhowrsada wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka nahiyey waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun inaynu ku sifowno inaynu noqonno kuwa ilaahay leeyahay waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli ilaahay wuxuu ina leeyahay waliyastacfif aladiin waa cifo ha dalbaan dhowrsooni ha raadiyaan kuwa guur awoodi waayey baa la yidhi kuwa guur awooda iyaga xalkooda waa fududiyey waa gabadh muslimada guurso xalkaagu adiga wuu fududiyey yaa macshar ashabaab man istaطaaca minkum ulba'a falyataزawaj kaa xalkiisi wuu fududiyey ninkii inuu guursado awoodo guursa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhibta wakhtiyadan dambe imika sii joogtaa waxa weeyaan waxay dhaahdaan casriga kan sinulbuluuqu horuu soo kacay sinu ziwaajkuna dibbuu u soo kacay laba dhibood baa markaa soo kordhay cusuurtii hore bay dhaahdaan inta badan saddexiyo toban jir wixii ka badan afariyo toban jir meelahaasaa la qaangaadhi jiray bay dhahdaan inta badanna toddobiyo toban jir siddeediyo toban jir meelahaasaa lagu guursan jiray bay dhahdaan dhaqamadii hore muslimiinta markaa dib ugu noqoto ninna siddeediyo toban jir nin reerle buu ahaan jiray iminka bay dhaahdeen way isbeddeshay waxay dhaahdaan buluuq wuu soo degdegay mo iyo cunnadan badan iyo waxaan macaanadan iyo waxaan la liqliqay inuu yahay wuu soo degdegay bay idhahdeen waxaa la helayaa koob iyo toban jirro iyo toban jirro baaluqay ziwaajkiina dib uu sii dhacay bay leeyihiin oo dhowr iyo labaatan jir weyn ayuunbaa kuwa hore ku gaadhaan yacnii kuwa hore wakhtigii looga baahnaa cifaafka bay leeyihiin waxay iska ahayd xawaali arbaca sanawaad saddexiyo toban jir afariyo toban jir markuu ku baaluqo sideediyo toban jirna uu ku guursanayo afar sannadood unbaa la lahaa nafta adkayso kan laakiin markuu koobiyo toban jir labayo toban jir ku baaluqo guurkuna uu soddon jir iyo noqdo iyo wixii ka sii dambeeya dhib badan baa haysataa laakiin waxay leenahay xal kale ma jiro yacni sinu ziwaajkan dib loo dhigay dhibtiisuu leeyahy waxay ahayd in shabaabku hore isaga guursadaan ilaahay baa arsaaqda bixiya subxaanahu wa tacaala odayadu inaanay ku adkaynin dadka guurka hablaha dhalay guurka in la fudaydayaabay ahayd idan waxaynu leenahay waxa koowaad ee laynooga baahanya waxa weeyaan waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ha dhowrsadaan si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ducooyinkii ka asaxay oo ina baray waxaa ka mid ah allahuma inii asaluka altuqa waalcafaafa waalghina inuu cafaafka ilaahay weydiisto waayo midna ogsoonow hayse odhanin wallahi nin wadaadoo yaroo adag baad tahay oo waxaan adigu ku dhici maysid waa nafta bini aadamka way jelecsantay tu habaar qabta hadday ku heshana inaad nabadgeli waa masalo waa masalo isweydiin badan leh sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay ee koowaade loo baahan yahay waxa weeyaan qofku inuu ilaahay tala saarto ilaahay in badan barya inaanu zina ku dhicin waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axad ilaahay naxariistiisa iyo dheeraadkiisa haddii la la'yahay baa la leeyay cidiba idinkama hagaagteen maa zakaa minkum min axadin abada walaakina allaha yuzakii man yashaa qadaaya alfaaxisha bay aayaadku ku soo arooreen idan ilaahay subxaana wa tacala inaynu tala saarano waxaad garan kartaa nebiyullaahi yuusuf oo dhallinyaro ah markii tii lagu itixaamay waraawadatu alatii huwa fii beytiha markay tii uu gurigeeda joogay markay albaabada u xidhatay ee dhibta ka mutay isagoo nin hariiba wiil dhallinyaro ah cunfuwaani shabaabihii jooga meel aan laga garanayn jooga tahun guraysa ay tay tii amarkiisaba gacantiisa gacanteeda uu ku jirtay ee uu la noolaa gabadh qurux badana tu mansilola'ah wixii nafta bini aadamka ah soo jiidi jiroo dhammi meesha wuu yaallay isagoo iska addoon aan ceebna ka dhowrsanaynin yacni marka haddee nin sharaf lato sharafta yaro ilaashanaysa iyo markaad awalba meelahaga iska macanaanasaysay waa kala yaro nooc isagiioo la addoonsaday oo addoon ku jira yacni waxa laaliya wixii keenayoo dhan inuu xumaha ku dhacaa meesha yaallay laakiin wuxuu markiiba xasuustay macaada allah innahu rabbii axsana mahwaay markiiba wuxuu xasuustay ilaahay subxaana wa tacaala macaada allah yacuudu billaah inuu ilaahay magan galo qofka mu'minkii yacni yaltaji ila allahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay waxa koo labaad aynu u baahannahy ama koowaad baan idhaahna waxa weeyaan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala tabar saalanno inaynan naftatan markay gabadhii u hanjabtee tidhi waa ku xidhaya ama waad ficladan samaynaysaa walaqad raawatuhu can nafsi fastacsam walain lam yafcal maa aamura waxay tidhi anigaa doonay oo dabeetana wii diiday waxa aan amrayo hadduu yeeli waayana xabsigaa la dhigaya hadda bal u fiirso aakhira heli maysid maxaad odhan doontaa waa la ilumiyey yuusuf ilaahay tusaaluu inoogu soo qabtay oo muhaddad oo loo hanjabayo waxa loogu hanjabayaa inay leedahay reerka gabadha ka dhaqaaqda u galmood waxaa loogu hanjabaya waa kaa imaa inaad taa yeesho imaa inaad xabsi yeesho labadaasaa loogu hanjabayaa dabeetana nebi yuusuf markaaba ilaahay buu xasuustay subxaana wa tacaala qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi buu leeyay qaala rabb ilaahay buu xasuustay bal eh waxaynu leenahay waxa loo baahan yahay waxa weeya wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin ilaahay muxuu yidhi markaa فاsتجاaب لh ربه فصرف عنه kaydahنa إنه هو السميع العليم ilaahay barya cunfuwaannimadii shabaabnimadu wayna haysaa laakiin waxaa loo baahanya inaynu ilaahay barino subxaana wa tacaala kuwa qaaqaawanee waddooyinka taagan inaan la idhaafiyo weli ilaahay gacmaa ma u taagtay adigoo ka nabadgelaya taa waddada taagan yani waxaa laga yaabaa dadku markaad masaajidka soo gasho inaad gacmaa taagto ilaahay xasuusato subxaana wa tacaala waxay ahayd ninka muslimka ee ilaahay ku xidhani mar kastaba inuu ilaahay xasuusayo subxaana wa tacaala taa waddada taagan markaad soo dhinac marto inaad xagga alle u carartid subxaana wa tacaala oo aad gacmaha taagtid oo ilaahay baridid oo aad tidhahda ilaahw taa sharkeeda idhaaf waxaynu leenahay waxaan ku soo koobayaa runtii kelima waaxida kelmaddani waxa weeyaan aidis baa layidhi ka warran aidis waxaan ka sheegnay garan mayno daw xanuunkaa wax dilay ee dunida oo dhan la leeyay naftu isugu keenay dawana lama hayaa la tilmaamay idan waxa xal ee laynoo hayaa un waa ariiq wiqaa'iya waa dhowrsooni waa qofku siduu isu dhowri lahaa iyagu waxayna leeyihiin zinaduun samee laakiin markaad samaynaysa safesaka samee innana waxaynu leenahy war zinada iska dah zinadaba iska dah albaabkaasi waa albaab share xidh qof muslimaata ee ilaahay u noqo subxaana wa tacaala dowladda iyo dadka walaati lumuur ee madaxda ah iyo mujtamaca dadka hogaaminaya iyona waxa weeyaan waa inay dadka ku hagaan ariiqii zinadu ay ku yaraan lahayd maha inay ku hagaan ariiqii condhomkan loo xidhan lahaa waa inay ku hagaan ariiqii zinada tan ay u joogsan lahayd ee ah sharcigu wixii uu jideeyey rag iyo dumarkan in la kala daayo haweenka in la faro inay xijaabtaan islaamkii in dadka lagu dabaqo bawe dadka wixii guursan karaynin in loo guuriyo oo tujaarta iyo dadka waxhaystaa zakawaadkan dadka muslimiinta aan laga qaado oo loo guuriyo in xumaha la joojiyo in raadiyowganuna habeeniyo maalinba balkaalay canabay hayeen laga baktiyo dadka balkaanay canabay iyadaa idhiska faafisa waayo qofkan ilmahan yar waxaa la baraya qof kastoo mujtamaca ka mida waxaa la baraya waxa weeyaan habeen iyo maalinba marka lagaaga sheekeeyo xubbi iyo kalgacal iyo cishqi iyo mid dhiigga joojiya mid caynkana marka lagaaga sheekeeyo waa isaara lishahwaat waa qofkanoo waxaad iskaba ilowsanayd baa lagu xasuusinaya mar walba idan hadduu tv-ga iyo raadiyowga iyo majalladda iyo jariidadda iyo adiibka iyo kafanka dhigaya iyo riwaayadda iyo intuba ay tahay in dadka la xasuusiyo sida loo sinaysto aidiskii qoladaasaa faafinaysa xaqiiqada waa taa mar hadduu wixii zina yahay uu ku faafayaana uu zina yahay ninkii albaabka zinada awdabaa aidiska awday albaabada zinada ciddii furtaana iyadaa aidiska faafinaysa ama ha ogaado yacni in badan qofku acmaasha qaarkood wuxuu sameeyaa isagoo aan garanayn natiijada ka ratib maysa waa laga yaabaa dad badani xusnu danni qaarkood inaabay isleeyihin dadkaa dhagahooda u raaxaynaysaan markay waxaan wadaan oo aan isba lahayn waxbaad dhibaysaa laakiin bulshada tan balaayaadku ku soo socoto cidda khunuusada iyo jiljileeca iyo rag iyo dumar isku dhexdarka baraysa waa cidda tan waxaan leenahay dhaqamadeenna waa inaynu wax ka gedinnaa oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah raggan iyo dumarkan guryaha laysku daray in laga daayo oo maadaama nebigu yidhi alxamu mawdka uu ku sheegayba kii ku xigay inuu yahay in dumarka iyo ragga guriga la kala saaro gurigu qayb rag joogjoogo iyo qayb dumar joogjoogaan uu kala yeesho oo dadku ay xuduud kala yeeshaan oo kala wada socnaadaan baa muhiima waxaan kusoo koobaya marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ah ee aabbayaashu ugu horeeyaan ilaa iyo laga gaadhayo madaxtooyada inta ka dhex leh ummadda aidiska waxaa lagaga joojin karaa iyadoo albaabada zinada la xidho albaabada zinadu waa tiro badayin markaa ama hees ha noqoto ama riwaayad ha noqoto ama qoladan wax cadcadaynaysa iyo barafunada ku shubaysa ha noqoto ama suuqan la wada taagaya ha noqoto ama dumarkan debadda loo saaraya ha noqoto wax allaaliya waxa tashjiicinaya nin iyo naagi inuu rasuulu zina uu dhex maro ha la joojiyo waa ariiq ka mid ah ariiqa aidiska loola dagaalamo idan waxaan leenahay ariiqa aidiska loo maro in lala dagaalamaa waa ariiq wiqaa'iya oo ah namat alxayaa in wax laga bedelo qaab nololeedka bulshada in wax laga bedelo ee maaha bulshada in hadhuubbo yaryar la keeno la yidhahdo hadhuubbadan baa celinaya waxba ma celinayaan bulshada waa in wax laga bedelaa qaab nololeedkeeda markaas baynu ku guulaysanaynaa inaynu aidiska wax ka qabannay kelmadayda iska kooban intaasaan kusoo koobaya wallahu aclam bilahi towfiiq
sheekh mustafe ilaah ka abaalmariyo sida waafiga ah eed noogu faahfaahisay macluumaadkaasi ku saabsan aidiska iyo weliba talada aad ka bixisay sidii looga badbaadi lahaa iminkana waxaynu u wareegaynaa su-aalihii su-aasha koowaad ninka soo qoray waxa uu leeyahay baryahan dambe waxaa dhacdaa in idaacadda b b c du ay soo dayso barnaamij ku saabsan condhomka oo ay leeyihiin waxaa loogaga digayaa dadka uu faafo cudurka aidsku laakiin taasi waxa aada moodaa in ay keenayso in ay zinadii sii faafto oo ay bulshadii islaamka aad kusii faafto haddaba maxaad kula talin lahayd nimankaasi bbc ka shaqeeya si ay uga waantoobaan waxyaabahaasi ay sii daynayaan
b b c da ingiriis baa loo taleynoogama baahnaa waana runtii maqlay waxaan laga soo daayo maalin maalmaha ka mid aan aada uga cadhooday waxaan sir bal la hadal nimankii b b c da laakiin haddana waxaan dareemay xirfad kale in la sameeyey oo ah marka nusu saacooda ay dhammaystaan bay dhahdaan annagu halkaasaanu barnaamijka kaga baxnay si aan iyaga eedda loo saarin marka inta xayaysiiska ahi kuma jirto intii af soomaaliga loo qoondeeyey waa qolada b b c da iskale way kasii dambaysaa marka qoladan soomaalida inaanay ka mas-uul ahayn bay u muuqataa taa waxyaaba igu sii dhiirigelinaysaa tahayna waxaa ka mid ah intan ay af soomaaliga ku yidhaahdaan oo afaf kale abaan dhegaystay oo sideeda looga sii daayay b b c da yacni kan yidhaahda anugu gaadhi gabadhida waaweyn baan wadaadayo kuwa sideeda intaasoo ah oo afaf kale abaan ka dhegaystay b b c da maadaama ay markaa afaf kalena kusii daayaan waa brogram dee ay wadato baa ka muuqata qolada b b c da maamusho o dhan oo waxaan xusnu dhan waxaan u qaaday markaa nimankii soomaaliyeed ee meesha joogay inaanay malayo shaqo ku lahayn bahalkan faafintiisa wallahu aclam
su-aasha labaad waxaa dhacda buu yidhi saa'ilka soo qoray in waktiyadan oo kale sanadkan dhammaadkiisa iyo bilowgiisa loo dabaaldego waxa la yidhaahdaa happy new year oo dhallinyaro badan oo muslimiin ahi ay ka qayb qaataan iyadoo laga tumanayo baararka waaweyn iyo meelaha kale ee loogu talagalay in caweyska noocaasa lagu sameeyo
bismi illahi raxmaan raxiim hortayay new year u tahay ka jawaabo intaynan habigaba gaadhin yacni sanadkan bishay dunida dhaqamada la kala haysta iyo dadyaga dunida ku nool ninba wakhti buu wataa maalan eeraantu sanad bay leedahay sanadka eeraantii hore lahayd wuxuu bilaabmaa maxay wakhtiga soomaalidu dabtuurka tidhaahda nawriijku nawriis waa sanadka bershiyanku marka uu bilaabmo weeyaan mooyii soomaalidu meel ay ka keentay malaa bergii bershiyaddii xadaaradeedu ay ballaadhnayd iyo wakhtiayna soo gaadhay garan maaye waynu la dabaaldegi jirnay oo reermigeenna waa kan dabka tuura dabkana waa dabkii majuusiyiintu caabudi jirtay waana sanadkooda bilowgiisii jiniisku sanad buu leeyey ka gadisan kan oo bilaabma kalendarkan aynu hadda aragnay georgianka girogari miyaa la yidhahdaa kalendarka kan dad gaarabaa iska leh sanad aanad lahayn horta waxaad laba dabaal degtaabaa doqonnimo kuwaa marka hore yacni sanadkaba malihid iyo tiradiisa waxaan aad u xasuustaa inuu mustacmarka la socday waxaa la ii sheegay nin soomaaliyeed oo ka mid ah askartii ingiriisku qortay inuu nool yahay weli baan rajaynaya kornayladii hore soomaaliyeed ka tirsanaa ayaa wuxuu ka sheekeeyey sheekaa qosli doontaan markaan idiin sheego waxa uu ninkan kan la qaatay ciidamadii ingiriiska qaatay dabeetana bishii markay gaadhuun baa la yidhahdaa mushaharka soo doono dayaxo halkaa joogun baa la yidhahdaa buu yidhi bishii baa dhammaatay kaalay war bishan dhammaatay ninkani wuxuu yaqaanay dee bishan laga tiriyo islaamka nin muslima buu ahaa dayaxiisaasu tirsan jiray januwaridan iyo disembarkani mabay soo gaadhin gaalka ingiriisna dee tiisii buu ku bixinaya mushaharka dayaxo halkaa joogun baa la yidhahdaa buu yidhi bishii baa dhammaatay mushaharka u kaalay bishu markay dhammaato tahay aan tagana waxaa la yidhahdaa buu yidhi ma dhowaa bishii may gaad yacnii mar baynu halkaa ka joognay bisha tan dhammaadkeeda iyo bilowgeeda oo wakhti dhowayda oo ninka soomaaliyeed uu garan la'aa bishan la leeyahay way dhammaatay iyo way bilaabantay tay tahayba uu garan la'aa maantana waxaa la joogaa in la leeyahay habi new year baa laga dabaaldegaya idan war yeerkan shaqaba kuma lihin marka hore sanadkan ma lihin waa marka labaad ee acyaadda ahlul kufrigu ma bannaana in lala ciido haddaad ciid rabto islaamku laba ciidood buu inoo ogol yahay oo ah laba laba rukniyo arkaanulislaam ka mida markaynu gudanno ciidaha ka dambeeya ciidda ah ramadaan ka dambaysa iyo ciidda xajka ka dambaysa labadaa ciidood baa laynoo ogolyahy idan wax habi new year la yidhaahdaa waa iska taqliid acma waa gaalo kudayasho kuwaana dee nebigu kuwu ka sii warramay weeyaan oo wuxuu yidhi hadday god masalugalay galaan buu yidhi dabbada baasha la yidhaahdo waa masalugalay teenna ka yaryar teenna malaa waral baa la yidhahdaa baan u malaynayaa taa yaryari godkay gasha buu nebigu yidhi hadday galaan maxaa samaynaysaan baa layidhi waa ka dabagelaysaan godka masalugalay maxaa ku jira ma meel quruxlaba ma meel nadiifaba ma meel maxay tahay yacnii tashbiiha waxaad ka garanaysaa waxaan maslaxo iyo manfaco iyo waxba toona ku jirin xataa hadday sameeyaan aad ka saa xoolaha una iska raaci doontaan waa kuwo ma yidhaahdeen kuwa kani ma alyahuuda wanasaara baa yidhaha faman buu nebigu ku yidhi yaa kale idan yahuud iyo nasaare nebigu wuxuu yidhi hadday god kaa galaan waa ka dabagelaysaan qolada habbi new year kale godkaa un bay ku jirtaa iskaga baxa baan leeyahay meesha oo qurmuunay waxna kuma jiraan wallahu aclam
su-aasha saddexaad halkan waxaa inoogu soo gudbiyey qofka ina soo weydiiyey qayb ka mid ah jariidada la yidhahdo jamhuuriya sawir ay soo saartay oo ku saabsan laba hablood oo madax qaawan oo ka qayb qaadanayay sida ka muuqata xafladda habi new yorka haddaba waxa su-aashu ay tahay maxaa lagula talinayaa walaalaheenna sawiradan oo kale soo sawiraya dadkana ku dhex faafinaya iyo dadka u arkaya in ay habi new yorki tahayo sidani ay iska bannaan tahay
waxba inagoaan ismagmagacaabin ceebaheenna waa badan yihin ilaahay ha laga boqo waanaynu wada garanaynaa in waxaanu xuma yihiin yacni mid qoray iyo mid aan qorin ninna kuma odhanayo ilaahay baan ugu dhowaanaya haddaad tidhaa wartaa ilaahay ma ugu dhowaanaysaa u iska garanaya inaan wax ilaahay loogu dhowaado ahayn idan inagoaan waxba aysa sheeg sheegin dhibtani aad bay u jirtaa ilaahay ha laga boqo ilaahay ha loo wada noqdo asalaamu calaykum